Dhalinyarada iyo ganacsatada degmada Gaalkacyo ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay qaar ka mid ah waddooyinka xaafadaha magaalada Gaalkacyo kadib markii roobka dayrta qashin badan dhigay. Waxaa ka qayb galay ololaha nadaafadeed dhalinyaro, ganacsato, haween iyo qaybaha kale ee bulshada degmada. Qaar ka mid ah dhalinyarada waday ololahan ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u sameeyeen ololahan iyagoo bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan.
maanta waxaan joognaa magaalada gaalkacyo ee si isxilqaa ama waxaan ku bilownay ee, magaalada gaalkacyo ee, nadaafadeeda Ee, waxaa dhacday xilli roobaadkii markuu dhammaaday in uu boor saa'ida magaalada ka bilaabmay boorkaas saa'idka oo ka bilaabmay magaalada darteed Ee, waxaan kow uga mahad celinayaa ee, shirkadda xalwa kismaayo oo barnaamijkan markaan ugu tagnay qaab dhallinyar ahaan ee, shalay ee, lagu caawisay ee, baabuurkii iyo samaacadihii iyo shidaalkii iyo ee, adeegga ahaa faatmaajka inaan shaqada ku bilowno aad baan ugu mahad celinayaa Ee, maantana waxaan ku xijinnay inaan xaaqno laamiyadii
adoo dhaxal reebi kar ha noqon inta aan la tabin saaka gaalkacyo waxaa ka bilownay ololaha nadiifinta laamiga weyn ee magaalada gaalkacyo magaalada waxaa ka dilaacay cudurro gaar ahaan dadka intiisa badan hadda waxay la jiranayaan hargab laamiga waxaa lala marlaayahay bus iyo boor sidaas daraaddeed dhallinyaradu oo isla qaamay waxay qaateen go'aan geesinimo leh Een, waxaa la samaynayaa saaka in laamigii la xaaqo arrintaas dadka intiisa badan markay arkayaan waxay u malaynayaan in arrinkan dowlad ay gacan ka geysanayso ama hay'ad gacan ka geysanayso qof walboo gaalkacyo jooga waxa uu sheegayaa arrintan dowladna gacan kama geysanayso hay'adna gacan ge- kama geysanayso ee dhallinyarada oo isxilqaamayo baa ganacsatada u tagay ee iskoobayaashaasi facebookiisa baa noogula deeqay dhallinyarada waxaan u dirayaa codeer ugu baaqayaa inay kaalintooda qaataan meherad walba oo horteeda laga shaqaynayana waxaan ka codsanaynaa inay mas-uuliyad isa saaraan shaqaalaheeda soo diraan laamiga aan wada nadiifsanno dadkeenna way wada xanuunsanayaan cid noo maqan iyo cid ceel noo qodan aan sugayno midna ma jidhe magaaladeenna aan quruxsanno nadaafadeenna aan ka shaqayno Ololaha nadaafadeed ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii loo soo celin lahaa bilicda iyo nadaafada waddooyinka magaalada oo ay ka jirtay nadaafad darro.